taswiirta saddex iyo tobnaad taswiirtan iyada ah waxaanu ku aragnaa afar nin afartaa ninna waxay ahaayeen reer banu israa'iil oo la kala yidhaahdo danyeel shadrak meeshaar iyo cabednego nimankan afarta ah waxa ay wadeen dad maxabuus ah oo ay ku garabwadeen dadka reer banu israa'iil laakiinse afarta nin waxaa loo doortay inay ka qayb galaan iskuul uu leeyahay boqorka oo waxa aanay cuni jireen cunto wanaagsan ee markaasi uu boqorku dalbaday markii saddex sano oo waxbarashadooda ku saabsan ay dhammaystaan waxaa haddana saddex sano ay u shaqaynayaan boqorka laakiin afartan nin waxa ay goosteen in aanay cunin cuntada boqorka oo waxa ay weydiisteen ninkii shaqaale ahaa inuu u keeni karo keliya qudaar iyo biyo markaasuu yidhi ma samayn kartaan sidaa maxaa yeelay laciif ayaad noqonaysaan haddii la ogaado inaad laciif tihiinna aniga ayaa la ii dilayaa markaasuu wuxuu ku yidhi aanu eegno bal horta toban beri aan sidaa yeelno haddii aan markaasi noqonno kubad laciif ah waa aanu joojinaynaa oo wax kale ayaan isku dayaynaa ma garanaysaa waxaa dhacay toban maalin kadib waxa ay ka sii fiicnaadeen sidii ay ahaayeen miyaad garanaysaa danyeel iyo saaxiibadiis waxay u diideen inay cunaan cuntada boqorka cuntadaasi waa ay diideen maxaa yeelay waxa ay ahayd cunto loogu talagalay dadka markaasi sanamyada caabuda oo ma aanay doonaynin markaas inay cunaan cuntada la siiyo sanamyada maxaa yeelay waxa ay qurminaysaa ama xaaraamaynaysaa jirkooda waxa keliya ay doonayeen in ay caabudaan ilaahayga keliya ee runta ah ilaahay maanta waxa uuna leeyahay haddii aannu rumaysannahay ama isagu magaciisa rumaysannahay jirkeennu waa kiisa oo kale waxaannu akhrinaynaa kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga labaad ee korintos cutubka lixaad aayadda lix iyo tobnaad macbudka ilaah sidee buu ula mid yahay sanamyada waayo innagu waxaynu nahay macbudka ilaaha nool siduu ilaah yidhi iyaga waan dhex joogi doonaa waanan dhex socon doonaa ilaahoodaan ahaan doonaa oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan